mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka galmudug oo isugu jira wasiiro xildhibaano maamulka gobolka mudukan degmada gaalkacyo ururada bulshada rayidka ah ee dhallinyarada dhinacyada puntland iyo galmudug iyo ururka haweenka iyo sidoo kale marti sharaf kale ayaa ka qayb galay munaasabad lagu xargi jaraya hotel cusub oo lagu magacaabo mudug balasa kaasi oo ah goob si casri ah loo dhisay oo dhowaan laga hirgeliyey magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ugu horeyn cali dhuux oo ku hadlaya afka maamulka hoteelkan cusub ayaa ka hadlay baahiyaha hoteelkan in la hirgeliyo keenay iyo ujeedooyinka loo hirgeliyey halkaan caaway waxay daaran tahay xafladda tan furitaanka hoteelka casriga ah ee aan ugu magac darnay mudug balaasa hotel iyadoo uu ku yimid dhismihiisu iyo hirgelintiisu baahi aan ka aragnay suuqa adeegyada aan ku diyaarinay hoteelka waxaa horta qaybaha uu ka kooban yahay waxaa ka mid ah qaybta hoteelka lamber kow wuxuu leeyahay qaybta hoteelka oo ay diyaarsan yihiin in ku dhow ama in ka badan konton qol oo isugu jirta master room iyo mis master room wuxuu leeyahay qaybta hoteelka qolal aad u waaweyn oo master roomis ah oo lagu talagalay madaxda wuxuu leeyahay qaybo kaleeto dhanka kale qaar ka mid ah mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug oo munaasabadan ka qayb galay ayaa u mahad celiyey mas-uuliyiinta hirgeliyey hoteelkan oo isugu jira ganacsato iyo sidoo kale qaybo kale oo bulshada ka mid ah
waa gobol soomaali oo dhan ku idishahay waa gobol ay soomaaliya oo dhammi degan tahay waa gobol aan qolana berri qolo ku xaglin doonin qolana aysan dhihi doonin reer hebel baa iska leh waxaan malaynayaa cid aan ku noolayn inaan laga soo heli karin gobolkan mudug haddii qolada mar lagu fiirsado way burburaysaa hawshan qolada maalin baa la dubanhayaa waa in nabadgelyada la xakameeyaa waa in laga joojiyaa qabiil qaran maahan waa in qarannimo laga hadlaayo qabiilka waa in la joojiyaa qabiilku waa malaadiyo cudur la dhayo kala wey ha la joojiyo qarannimo waa in la raajaa marka dhallinyartan waxay ku soo siyaadiyeen amase ganacsatadan ee gobolka mudug khaasatan hoteelkan mudug balaasa waxay ku soo siyaadiyeen waa waa mid taabanaysa waxtarka deegaanka waxaan leennahay sidoo kale ganacsatada amase dadka xoolaha leh ee u dhashay gobolkan inay ku soo daydaan sida ganacsatadii hore uga samaysay ganacsiga la taaban karo iyo kuwa haddaba sameeyey ganacsigan hoteelkan cusub ayaa laga hirgeliyey duleedka degmada gaalkacyo waxauna qayb ka yahay horumarada kala duwan ee ay ku tallaabsanayso degmada gaalkacyo ee gobolka mudug